بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين fabimaa raxmatin naxariis alla darteeda naxariista oo min allaahi alle xaggii ka ahaatay darteeda ayaad linta la jilicsanaatay rasuul allow lahum bani aadamkaad u jilicsanaatay walow kuntaa haddii aad ahaan lahayde fadan mid dabeeca xun oo galiida alqalbi qalbi qallafsan lanfaduu way ka yaaci lahaayeen min xawlika gaararkaada ayay ka yaaci lahaayeen facfu cafi canhum qolada iska cafi wastakfir dembi dhaaf u weydii lahum qolada washaawirhum kala tasho filamri arrinkana kala tasho faidaa cazamta marka aada go-aansatana fatawakal cala allahi alla dushii tala saaro ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almutawakiliina kuwa tala saarto ilaah subxaanahu wa tacaala aayaddani wuxuu ku ammaanayaa rasuulkiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ku ammaanayaa oo ku sheegayaa dabeecada wanaagsan ee rabbi uu ku abuuray una siiyey bani aadamkana uuga sarreeyo cid kula midana ayay jirin ee aayaddani waxay la mid tahay innaka la calaa khuluqin cadiimin iyo aayado badan iyo aayad hadeerba soo socoto rasuulka rabbi subxaanahu wa tacaala ummadda uu ku mannaysan doono laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim aayadaha ayay isku macno yihiin alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa raxmad rabbi xaggii ka timi darteeda ayaad u jilicsanaatay oo bani aadamka wa khaasatan mu'miniinta waad u jilicsan tahay ee dabeeco wanaagsan ayaad kula dhaqantaa wax ad adeegee haba yaraadeen iyo qallafsanaan iyo dabeeco xumo iyo waxay qoonsadaan midna kulama dhaqantid ayuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa haddii ay dhici lahayd arrinku inuusan sidaa ahaynna oo qalbi adeeg iyo dabeeco xumo aad kula dhaqmi lahayd sidaa haddeer ay kuugu tuunsan yihiin kuguma ayan tuunsanaadeen kuwa ay yimaadeen way kaa carari lahaayeen dhibkaada iyo canaantaada iyo dabeeca xumadaada ayaa laga carari lahaa ummadda inay ku soo raacdo gaararkaada tubnaadaan ku jeclaadaan ku ammaanaan waxaa keenayaa dabeeco wanaagsan oo rabbi uu kugu abuuray raxmad rabbina weeye arrinkaasi sidaana rasuulka waa lagu ammaanayaa iyo arrin lagu ceebaynaya ama la iska sheegaya ma aha waxaana tusinayaa facfu canhum wastakfir lahum ilaah wuxuu leeyahay qolada dabeeco wanaagga sii ziyaadi sii badi waxyaabihii gafafka ee ka dhacaya bini aadamka dan ha ka yeelanin wa khaasatan rasuulka jaanibkiisa gefka ay u geysanayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam dan kama uusan yeelan jirin iyadoo dhibaato walba lagu samaynayay munaafiqiin caytami ayaa joogtay oo afxumay qolo mu'miniin oo munaafiqiin ba ahayn laakiin marmar waxoogaa ka dhacayaa jirtay xataa waxaa dhacday isagoo haniimo qaybinayo icdil fa innaka lam tacdil in lagu yidhi caadilnimo samee caadilnimo ma samayn haysidi qolaad u janjeerta waxaa ka mida in la yidhi xoolahani aabbaha iyo awowga midna kama adan dhaxline waxna sii waxaa ka mida sida loo jee loo riixayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in geed inta lagu dhexriday maradiisa geed qabsaday oo geedkii marada kala haray isla markaa rasuulka wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam war wallaahi xoolo haddii aan hayo shilin anigu meel ka dhigan maaye sidaa ayaan idinkugu qaybin lahaa hal shilinoon idinkala bakheelaya ama cid kale aan u leexinayo laba arko waxalla waxaan haya idinkaa iskale waxba hay dhibina waxaa dhacday maradiisa inta lagu jiiday maradii garbaha u saarnay luquntiisa inay dhaawacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam danna uusan kaleyn dabeeca wanaagga rabbi uu ku ammaanayana calayhi salaatu wasalaam waa dabeeca wanaag isaga rabbi uu ku abuuray isla markaana uu og yahay dabeeca wanaaggaasina ilaah wuxuu leeyahay sii ziyaadi saddex arrimoodna ku ziyaadi arrin waxa weeyaan gefafka ay kugu samaynayaan iska cafi labaadee rasuulka haddii lagu gefo waa ilaah lagu gefay dembio ilaah lagu gefe ayay la mid tahay rasuulkiisa mar haddii lagu gefay dembi weeyaanoo rasuulka cid caadiyo lagu gefay oo kale ma aha laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda sidaa idinku isugu yeedhaan oo kale hagu yeedhina maxamedow inaad tidhaahdo laba ogolo ugu yeedho magaciisa caadiga ah amarku ku siiya inaad garab martaa xaaraam weeye waajib buu kugu noqonay inaad fuliso rasuulku dee bini aadam caadi ah isagoo bini aadam ah haddana amarkiisa iyo la dhaqankiisa bini aadam caadiga ma aha jefka aad ku samaysaana diinta inaad uga baxdaa suuroobi karta mar haddii jefka rasuulka lagu sameeyaa dembi min allaahi laga galay uu yahay ilaah dembi dhaafku weydi wastakfir lahum dembi dhaafku weydi arrinka labaad mushaawaro la sameeyoo la tasho oo u tusi shaksi ka mida inaad tahay arrimaha yimaadana inaadan mustabbid ahayn oo nin la gooni noqonayo keligii talisa inaadan ahayn la tasho dadka waa wixii tala ay ka furan tahay waxyaaba ayaan tala ka furnayn baa jira wixii nas ee tala kama furno oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyiga inta lagu soo dejiyo waddadaa mari ummadda la yidhaahdo ee waddadan ma qaadnaa mise iska daynaa tala noocaase ma furna ee talada waxyaabaha ay ka furan tahay kala tasho ummadda una tusi shaksi ka mid oo la tashanayo oo ayaga dantooda ka naxayo wanaaggooda raadinaya in aad tahay dabeeca wanaaggiioo lasii ziyaadiyo marka aad la tashato oo ra'yiga la gedgediyo anigu sidanay ila tahay ana sidanay ila tahay qolada ay meel ku dhufato u dambaysada ra'yiga aad kuula muuqdo inuu sawaab yahay ee toosan yahay inaad fulisaana aad goosato ilaah u tala saaro yacni marka aad mushaawirada samaynay ra'yi celcelin weeye marka hore marka dambese go-aanka waa inaad qaadataa isla markaana go-aankaada waa inuu adkaadaa oo labaclaabac ninku mar hadduu taliyo yahay ee bani aadam u talinayo ama daaci yahay ee ummad dacwo siinayo waxaa loo baahan yahay go-aanka u dambe adeeg inuu ku fuliyo oo go-aan labaclabaca waxbaa dee tari maayo ummaddana lagula hogaamin karo marka hore la tasho maxay idinla tahay u dambaysadana go-aan ka qaado sida uxud aan ku soo marray rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu kala tashaday qoladii way soo socdaanee ma ka hortagnaayo maa uxud baan uga hortagnaa se madiinaan ku sugnaa ra'yigii baa la celceliyey ra'yigii haddii la celceliyey qole waxay yidhahdeen aan sugno qolana aan baxno qoladii aan baxno yidhi ayuu rasuulka warkooda qaatay calayhi salaatu wasalaam ra'yigaa ayaana la toosnaaday kastoo markii hore aan joognada u badnaa u dambaysadii wuu labistay waaye waa baxayna markaase waxay qoladii aan baxna ku talinayay laftooda waxay yidhahdeen rasuul allow inaan iska joognaaba nala quma maayo waxaa ma jiraan buu yidhi rakeen soo kac cid hari kartaa lama arko go-aan adeegaasaa loo baahan yahay u dambaysada ee aan harno haddii aan joogno haddii yarka la yidhahdo haye waaye aan joogayna qaar kale ay ku yimaadaan wara maayo aanan joogayna aan baxno haye haddana ha soo baxa waxaasi madaxnimo iyo talin noqon mayso go-aan adag ka qaado ilaahna tala saaro sidaa ayuu leeya rabbi subxaanahu watacaala fabimaa raxmatin fada waa iska ibtidaa'i iyo hadal lagu furfurtay ba'dana xarfuljar weeyaan maadana waa sila sila waxay yidhaahdaan xarafka zaa'idka ee qur'aanka laga xishoonayaayoo zaa'id in la yidhaahdo ayaa la diidayaa waa xaraf sila ah ba'dana raxmatinta dambe ayay jari macnahaasaa aad u sahlan icraabo kalena way jiraan fabimaa raxmatin fa bisababi raxmatin naxariis sababteeda raxmada oo min allaahi alle xaggii ka ahaatay ayaad linta rasuul allow u jilcanaatay lahum asxaabta ugu jilcanaatay walow kunta haddii aad ahaan lahayd faddan nin dabeeca xun sayi alkhuluq haddii aad ahaan lahayd fadliga oo galiida alqalbi qalbi qallafsan oo aan naxaynin lan fadduu way yaaci lahaayeen dadku wakhaasatan asxaabtaada way kala carari lahaayeen min xawlika gaararkaaday ka carari lahaayeen ee facfu cafi canhum qolada iska cafi wastakfir dembidhaaf u weydi lahum qolada ilaah dembidhaaf u weydi washaawirhum kala tasho fi lamri arrinkana kala tasho faidaa cazamta marka aad go-aan qaadatana fatawakal tala saaro cala allaahi ilaah dushii tala saaro ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almutawakiliina kuwa talada saarto ayuu jecel yahay in yansurkum allaahu ilah hadduu idin hiiliyo falaa gaaliba wax adkaari karaa lakum idinka idinma sugna wain yakdulkum alla hadduu idin hoojiyo faman da ladii axadkeebaa yansurukum idin hiilin kara min bacdihi hoojintiisa kadib wa cala allaahi ilaah dushii falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta yacni waxyaabaha tawakulka kugu kalifayo ama kugu kaalmaynayo waxaa ka mid a ictiqaadka iyo caqiidada qadarka aad rumaysan tahay qadarka alla mar haddii aad rumaysan tahay oo wax alla wuxuu alla qadaro aan la garab maraynin wixii alle kuu qadara laasim ay tahay inay kugu dhacayaan wuxuusan kuu qadarinna laasim ay tahay inay ku garab marayaan wuxuu doonaaba ha noqdo taa mar haddii aad rumaysan tahay dee alla inaad tala saarato ayay arrintaa kuugu kaalmayna ilaa haddii gargaar kuu qoro kuuna qadaro inuu kuu gargaaro cid ku hoojin karta iyo cid dhibaato ku gaarsiin karta midna lama arko dhibaato rabbi haddii uu kuu qadaro iyo hoojin iyo nasri la'aan cid kuu gargaari kartaa lama arko mar haddaad sidaa ruwaysan tahay dee alla inaad tala saarataa sahlanaaniye mu'miniintu allah tala saarteen waka in yansurkum ullaahu ilaah hadduu idin hiiliyo falaa haaliba wax adkaan karaa lakum idinka idinma sugna cid idinka adkaan karta lama arko wa in yakdulkum hadduu idin hoojiyo oo nasri iyo gargaar uusan idiin siinin faman da aladii axadkeebaa yansurukum idiin hiilin kara min bacdihi ilaah hoojintiisa kadib wa cala allaahi ilaah dushii falyatawakala ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta wamaa kaana ma aha miday u habboon tahay linabiyi nabi an yagulla haniime inuu khayaano waman yaglul haniimada ninka khayaano ya'ti wuxuu keeniyuu la imaanay bimaa wixii halla uu khayaanay yowma alqiyaamati maalinka qiyaama uma tuwafaa waa loo dhammaystiri kullu nafsin naf kasta maa wixii kasabad ay shaqaysatay walxaal hum ayagoo laa yudlamuuna aan la dulminaynin afaman axad itabaca raacay ridwaana allaahi ilaah raalli ahaanshihii raacay kaman axad miyuu la mid yahay baa'an noqday bisakhatin cara rabbi la noqday carada oo min allaahi alle xaggii ka ahaatay wama'waahu meesha uu ku hoyanayaana jahannamu naarta jahannamo ay tahay wa bi'sa alla xumaa almasiiru meel loo noqdo xumaa jahannamo weeye hum labada qolaba isku daree darajaatun dawuu darajaatin derajooyin kuwa u saaxiiba weeye derajooyinkoo cinda allaahi ilaah agtii ku sugnaaday wallaahu alle basiirun aad buu u arkayaa bimaa waxa yacmaluuna ay samaynayaan qolaa waxay yidhaahdeen haniima lasoo haniimaystay ayaa wax laga waayey maraa la waayey ama shay unbaa haniimadii laga waayey iyadoo aan weli la qaybinin munaafiqiin ayaa ciidanka ka mid oo ku dhex jira markaase waxay yidhaahdeen war iska aamusa marada rasuulkaa qarsaday calayhim lacnatullaahi rasuulkaa qarsaday oo meel gaar ay dhigtaye iska aamusa waxba idinku ceeb bay ka rabaane rasuul u danaynkama ah arrinkaasuu rabbi ka jawaabayaa caddaynayaana wax ka jira inuusan jirin nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam keliba ma ahayn rasuul ilaah uu soo diray waxyigiisana u aaminay bani aadam inuu hanuuniye hoggaamiyena ugu talagalay khayaano iyo dembi inuu sameeyaa weligeed dhici mayso waayo macsuum buu dembi ka yahay khayaano inuu jaanib ka sameeyo jaanibna imaamun fiddiini ka yahay oo ilaah u waxyoonayo diin loo soo sheegayaa wax isqaadanaya iyo wax isku meelgelaya midnaba ma aha sideedana khaniimada oo la khayaanaa dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay dunuubta waaweyn ee dadka lagu cadaabo muubiqaadka ayay ka mid tahay rasuulka waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam nin ayaa maalin wuxuu u dagaalamay jihaad la galay si adag gaaladii buu si adag u baabi'iyey jihaad adag buu galay u dambaysadii waa la dilay haddii la dilay rasuulka agtiisay ku ammaaneen waxay yidhaahdeen ninkaan nin fiican buu ahaa ahlujannu ahaa waa wanaagsan yahay maya naartuu ku jiraa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo muxuu ugu jira mara yar go' yaroo haniimada uu ka xaday darteeda ayaa naarta u galay yacnii haniimadii unbuu go' yar hoosta gashaday si fiicanna waa u dagaalamay oo waa jihaaday jihaadkiisii wax uu u taray iyo wax uu ka taray mida lala arkay cadaab buu galay taa macnaheeda waxa weeyaan haniimada oo la khayaanaa dunuubta waaweyn ayuu ka mid yahay mara dunuubta waaweyn haddii uu ka mid yahayna rasuul inuu haniimo khayaano wax dhacaya ma aha sideedana cid kasta oo haniimo khayaanto qiyaamada wixii ay khayaaneen iyagoo xambaarsan ayay keenayaan hadday maro tahay iyagoo xambaarsan ay keenayaan neef geele hadduu yahay iyagoo xambaarsan ayay keenayaan wuxuu doonaaba ha noqdo haniimada wixii ay ka khayaaneen iyagoo xambaarsan ayay keenayaan miisaadkooda miisaankooda sayi'aadka ayaa lagu darayaa cadaab bayna sidaa ku gelayaan bani aadamkana rasuul ah rabbi wuxuu leey waa laba qayb qolo raalli ahaansho rabbi bay doonayaan marka ay camalfalayaanoo wanaag samaynayaanoo jihaad gelayaanoo tukanayaano ee ay soomayaano camal wanaagsan ay samaynayaan danta ay ka leeyihiin raallinimo rabbi bay raadin hayaan qoladaasi ilaah raallinimada ay ka raadiyeen ayay ka helayaan qolana caro rabbi bay raadinayaan camalka ay samaynayaan ilaah dartiiba uma samaynayaane dan kale ka wataan bini aadam isku tus iyo waxaad xadda aad heshid iyo biliiliqaraadsi iyo dantaasi wey ilaah qoladaasi wax ay ka raadsadaan ayay ka helayaan oo caro rabbi bay ka helayaan labada qolana derajooyin baa ilaah agtii ay ku leeyihiin oo qolo derajooyin sare bay leeyihiin qolada mu'miniinta ee ilaah raallinimadiisa u camalfalay weeye darajooniyo derajooyinkoodana ma sinnee laftooda waa kala sarreeyaan qolana darakaad bay leeyihiin oo hoos iyo cadaab ayay leeyihiin laftoodana ma sinnee way kala hooseeyaan waa qolada caro rabbi u camalfashay ee ilaah ee waciidkiisa iyo goodigiisa aan danka yeelanin wamaa kaana ma aha linabiyi nabi miduu u sugan yahay oo ay u suuroobi ama ay ka dhici karto an yagulla inuu khiyaanad sameeyo gulliga waxaa la yidhaahdaa haniimadoo wax laga xado yay khaas ku tahay an yagulla haniime inuu xado nabi uma habboona mana dhacayso waman yaklul haniime ninka xado ya'ti wuu keeni bimaa wixii halla uu khayaanay ayuu yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo keeni uma tuwafaa waa loo dhammaystiri kullu nafsin naf kasta maa wixii kasabad ay shaqaysatay walxaal hum iyagoo laa yudlamuuna aan lagu gardaroonayni afaman itabaca ruuxa raacay ridwaanallaahi raadi ahaanshaha ruuxii raacay raadi ahaanshaha rabbi kaman axad miyuu la mid yahay baaa noqday bisakhatin caro la noqday carada oo min allaahi ilaa xaggii ka ahaatay wama'waahu meesha uu ka hoyanayaana jahannamu naartay jahannamo ay tahay wa bi'sa alla xumaa almasiiru meesha loo noqonaya xumaa jahannamo weeye hum labada qola darajaatun dawuu darajaatin darajooyin kuwa u saaxiiba weeye cinda allaahi ilaah agtiina ugu saaxiiba wallaahu alle basiirun aad buu u arkayaa bimaa waxa yacmaluuna ay samaynayaan laqad manna allaahu alla wuu galladaysta waa u nicmeeyey cala almu'miniina mu'miniin ayuu u nicmeeyey id wakti buuna u nicmeeyey bacata uu u diray fiihim dhexdooda rasuula rasuul uu ka soo diray rasuulka oo min anfusihim naftooda un ka mid ah rasuulka oo yatluu akrinaya calayhim dushooda aayaatii ilaah aayadihii ku akrinaya oo wayusakiihim tahirayo waxay dembiga isaga ahirayeen isaga tahiri lahaayeen barayo oo wayucallimuhum baraya alkitaaba qur'aankuu baraya waalxikmata sunnadana wuu bari wain kaanuu waxay ahaayeen min qablu rasuulkee hortii lafii dalaalin baadinimo kuwa ku sugan baadinimada oo mubiinin cad ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa markii uu soo ammaanay una caddeeyey mu'miniinta dabeeco wanaagsan inuu kula dhaqmo dabeecadiisana daaci uu ku yahay sida qowlkiisa iyo ficligiisaba daaci uugu yahay yuu dabeecadiisana daaci ku ahayoo ummad badan ay ku soo islaamtay ilaah wuxuu leeyahay allihii rasuulkaasi diray mu'miniinna u diray walle mu'miniin waa u nicmeeyey nicma laa nicmata bacdaha ayuu u nicmeeyey manni badan buuna ku leeyahay waayo awalan horta xaqa in laguu sheego baatilka laguu sheego waddadaad ku badbaadi lahayd laguu caddeeyo waddadii aad ku halaagsami lahaydna laguu caddeeya waa nicmo kubra maca daalika nicmadaas laguu galay cidda lagugu soo dhiibay cid dabeeco wanaagsan oo fiican haddii ay tahay maca daalika bani aadam adigoo kale ah oo si fiican aad ula mucaamali kartood la sheekaysan kartood dee malag haddii laguu soo diri lahaa maba ayada wada hadli karteen jinni sidoo kale bani aadam adoo kale ohood caadi u wada hadli kartaan luqa ahaanna aad isfahmaysaan isla markaa abtirkiisa iyo meeshuu ka yimid iyo dhammaanna aad taqaano marka la idiin soo diray wadiifada loo soo dirayna ay tahay wax alla wixii aad daahir ku noqon lahaydeenoo dembi aad kaga fogaan lahaydeenoo dembiga laydinkaga dhaqi lahaa inuu idin baro aayaadka rabbi buu idinku dul aqrinaya qur'aankuu idin baraya sunnada rabbi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu ku soo dejiye ayuu idin barayaa alla ilaah allahaasi waa idin nicmeeyey mu'miniin waa u nicmeeyey gallad badanna wuu ku leeyahayoo inay ku shukriyaan ayaa waajib kuwa arrinkaasu rabbi caddaynaya laqad manna allaahu ilaah wuu u nicmeeyey cala almu'miniina mu'miniinta ayuu u nicmeeyey id wakti buuna u nicmeeyey bacasa uu diray fiihim dhexdooda wuxuu ku diray rasuulan rasuul rasuulka oo min anfusihim naftooda ka mid ah bini aadam ah iyagoo kale ah rasuulka oo yatluu akrinaya calayhim dushooda aayaatihii aayadihii ayuu ku akrin wayusakiihim wax alla wixii dembi ahaa waxay isaga tahiri lahaayeen ayuu baraya yusakiihim wuu tahiraya wayucallimuhum wuxuu bari alkitaaba qur'aanka iyo waalxikmata sunnada ayuu bari wain kaanuu waxay ahaayeen min qablu rasuulka inta aan loo soo dirin la fii dalaalin baadinimo kuwa ku sugan baadinimada oo mubiinin cad waddada toosan iyo waddada xun ma ayan kala garanaynin waddo xun bay ku tashanayeen waddada fiicanna way garab mari jireen baadinimadaasay ku sugnaayeen awalamaa asaabatkum markay idinku dhacday musiibatun dhibaato dhibaatada oo qad asabtum idinkuna aada hesheen midlayhaa iyada labalaabkeeda qultum ma waxaad dhahaysaan annaa xaggee bay ka timid haadaa tani qul waxaad tidhaahdaa huwa arrinkaasi min cindi anfusikum naftiinna agteedu ka yimid ina allaha alle qadiirun wuu kari calaa kulli shayin wax kasta ayuu kari wamaa wax alla wixii asaabakum idinku dhacay yowma taqal jamcaani labada ciidadan maalinkii ay kulmeen fabiidni illaahi ilaah fasixii ayuu ku dhacay iyo idinkii iyo waliyaclama almu'miniina mu'miniinta inay wax gartay waliyaclama inuu ilaahu baro almu'miniina mu'miniinta inuu wax ogeysiiyo iyo waliyaclama inay ogaadaan aladiina qoladii naafaquu munaafiqiinta ahaa oo waqiila lahum qoladaa loo yidhi tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi jidka alla ku dagaalama aw idfacuu ama difaaca qaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu haddii aan garanayno qitaalan dagaal latabacnaakum dagaal inuu jiro haddii aan garanayno latabacnaakum waa idin raaci lahayd hum qolada aqrabu kuwa dhoweeye lilkufri gaalnimay u dhow yihiin yowma idin maalinka minhum naftooda ayna oga dhow yihiin ila aliimaani mansuubiina ila aliimaani iimaan kuwa loo tiirinaya xalaa yihiin yaquuluuna waxay leeyihiin biafwaahihim afkooda waxay ku leeyihiin maa shay laysa aan ahayn fii quluubihim qalbigooda mid ku sugan wallaahu alle aclamu aad buu u yaqaanaa bimaa waxa yaktumuuna ay qarinayaanu aad u yaqaanaa alladiina qoladii weeye qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahooda walxaal qacaduu ay ka fadhiisteen dagaalka low ataacuunaa haddii ayna yeeli lahaayeen maa qutiluu lamaba laayeen qul waxaad ku tidhaahdaa fadra'uu ka reeba can anfusikum naftiinna almowta dhimasho ka reeba in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dagaalkii uxud iyo arrimihii dhacay qisadeedii ayuu rabbi xidhiidhinayaa subxaanahu wa tacaala intii u dhexaysana jumlooyin iska uxud baad ku dagaalanteen toddobaatan ruuxaa laidinka dilay cid la qafaashana ma ayan jirin toddobaatan ayaa la dilay toddobaatan haddii la dilay mu'miniintii waxay yidhaahdeen dee annagoo mu'miniin ah rasuulkii la soconno ilaah dartii u dagaalamayno dhibaatada xaggee nooga timid dhibaatadan xaggee inooga timid marka aad leedihiin awalan waxaad halmaamsantihiin nicmo rabbi uu idiin galayo sanadkan uxud aad ku dagaalamaysaan sanadkii ka horreeye beder ayaad ku dagaalanteen musiibadan idinku dhacday labalaabkeedaad gaalo gaadhsiiseen toddobaatanaa laidinka dilee toddobaatan waad ka disheen toddobaatanna waad ka qafaalateen oo musiibo labalaabay ayaad idinku ku dhufateen taa waad halmaamsantihiin waa mid labaad dhibaatada naftiinnaay ka timid meel kale kama ayan imaanin waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaad khilaafteen oo caasideen meeshuu rumaadda fariisiye ayay ka soo carareen oo ka soo tageen isla markaa qaar adduunyo doon ayaa idinku jiray naftiinna ayay dhibaatada ka timid arrinkaa rabbi hadduu u caddeeyey ayaa wuxuu raaciyey tasliya wax la yidhahdo sabarsiin wax weyn arrinka inuusan ahayn wax sahlan inuu yahay bani aadamku wax ku dhacaa inuu yahay isla markaana taqdiir rabbi inay ku dhacday wixii idinku dhacay maalinkii aad dagaalamayseen uxud aad ku dagaalamayseen idan rabbi buu ahaa fasax rabbi buu ahaa ilaah baa qadaray taa inay dhici lowxul maxfuud bay ku taallay cilmiga rabbi buu ku ogaa dee waxaan wax iska yimid ma aha wax iska imaaday ha u qaadanina wax ilaah uu idiin qadaruu ahaa waa sabarsiin asxaabta la sabarsiinayo danta rabbi uu ka lahaa iyo xikmadana waxaa ka mid ahaa qolada mu'miniinta dhabta inuu ogaado oo rabbi inuu ogaado bartana qolada mu'miniinta dhabta ahee haddii ay jabaan iyo haddii ay wax jabiyaanba iimaanka ku dheganaanayo weligoodna aan kaga noqonaynin iyo qolada afka baarkii iimaan uu ka yahay ee marka la guulaysto keliya iimaankooda uu taagnaanayo haddii laga guulaystoo dhibaato ay gaadhana iimaankiibaa ka dhaqaajinaya inuu kala ogaado waxaa kaluu rabbi doonayaa subxaanahu wa tacaala qolo munaafiqiinoo waxaa jira mu'miniinta ku dhex dhuumanaya isla markaa maalinkii uxud iyo dagaalkeedii haddii la isugu soo baxay meeshuu dhibaato adag inay taagan tahayna ayay muuqatay saddex boqoloo nin ayagoo ahay dib u noqdeen oo waxay dooneen inay rasuulka dhabarjiye asxaabta dhabarjibin ay arrinkaa uga dhigaan cabdullaahi binu camar binu xaram saxaabi la yidhaahdaa ka daba yimid wuxuu ku yidhi niman yahow ha noqonina waktigan oo kale wakti dee rasuulkii ilaah iyo asxaabta inaad garab tirtaan wax loo baahanya ma aha sidanay si fiican ma aha ha yeelina ha noqonina laba mid un sameeya wa ilaah dartii u dagaalama mu'miniin noqda oo dagaalama oo jihaadkana la gala haddayan ahayn madiine dee carruurtiinni iyo maalkiinni iyo reerkiinni baa deganay haddii qolyahan ay soo galaan idinku ay hilfaha idiin qaadayaane madiine difaaca markaase waxay yidhaahdeen dagaal inuu meesha ka dhacaya haddii aan ognahay waa dagaalami lahayn laakiin dagaal meesha ma yaallo oo maxay ku wadaan dee haddii dagaal rasmi a loo baahanya madiine gudaheed maxaa ugu dagaalami weydeen inaad soo baxdaan oo timaadaan reer quraysh iyo carab oo dhan oo soo duulay oo wax ka maqan uusan jirin oo hubkooda iyo ciidankooda u dhammaystiran yahay uxud inaad uga hor tagtaan dee waad ishalaagaysaa dagaal uma jeedaana in la idin laayo baad doonaysaa annaguna inaan la laayo ma doonayno sidaasay yidhaahdeen waa yahay qaarna waxay yidhaahdeen markii uu ninta la dagaalamay asxaabtii wixii ka dhiman lahaa uu ka dhintay dibna la isugu soo noqdaa waxay yidhaahdeen war waxaani hadday annagu naga amar qaadan lahaayeen oy madiine iska joogi lahaayeen ma ayan dhinteen way noolaan lahaayeen ilaah wuxuu ugu jawaabay subxaanahu wa tacaala qolyahaa la dila warkooda joojiya idinka naftiinna malakumoodka reeba qolaha qolyahaas naftooda iyo naftiinna tee idin xigta wey tee jeceshiin naftaada yaad jeceshahay hee naftaada difaac haddaad malakumood aad ka talin karto malakumood meesha haddii aad martana wuu kugu dhici meesha haddii aad ka leexatana kugu dhici maayo sheekadaaba haddii aad taqaanaan dee naftiinna malakumood ka ilaaliya cid ka ilaalin karta iyo cid malakumood meel uu ku helayo garanaysa lama arku wayo baatil iyo been bay sheegayaan wuxuu raaciyey rabbi subxaanahu watacaala waagii hore iyo uxud intaan lagu dagaalamin islaamnimay muujisanayeen islaam marmar waxoogaa xumaan afkooda waa ka soo baxayay oo marmar waa la arkayay laakiin islaamnimada dhankeeday u badnaayeen oo salaadaha dadka waa la tukanayeenoo afxumadeedu hataa dadkoo maqlaya iyo way ka qarin jireenoo duurashay la geli jireenoo waxbay qarsan jireen maanta oo uxud lagu jabay gaalnimadiisi toosa inay u muujistaan ayay ku dhow yihiin islaamnimadii ay waagii hore yar muujisan jireen waxyaraa kaga dambeeyaayo way kasii dhammaanayaan gaalnimadii dhankeeday u bateen inay wada muujistaan bayna u dhow yihiin arrinkaasuu rabbi caddaynaya subxaanahu wa tacaala awlamaa asaabatkum marka ay idinku dhacday musiibatun alhamzatu lilistifhaam waxa la isweydiinayaana qultum weeye istifhaamkaasina waxaa la yidhaahdaa istifhaam inkaari tawbiikhi macnaheeda istifhaam inkaari tawbiikhina waxaa la yidhaahdaa maa mutacalliquhu waaqic wa muddaciihi saadiq wa mulaamun calaa faacilihi nafyulimbiqaa wallayaaq wax la yidhaahdo faa'iideeye yacni ruuxani waxaan lagu canaananayo wuxuu tusayaa horta canaan ficligani ruuxa istifhaamka uu ku jiro laisweydiinayo waa arrin dhacay waayahay wuu dhacay ciddii tidhaahdana been ma ayay sheegine run bay sheegihayso laakiin ciddii samaysaa la canaananaya annaa haadaa inay yidhaahdeen asxaabtu wax dhacay wey annaa haadaa bay yidhaahdeen asxaabta ruuxii yidhaahdana run buu sheegaya laakiin qoladii annaa haadaa tiraa la canaananaya nafyulimbiqaa wallayaaq sidii habbooneeday munaasibka ahayd in la waayey arrinkaasaa lagu canaananaya waxay ahayd qadarka rabbi inay u daayaan annaa haadaa inayan dhihin dhibka meeshuu ka yimid naftooda inay tahay inay gartaan taasaa la doonaya awalamaa asaabatkum markay idinku dhacday musiibatun musiiba musiibada oo qad asabtum idinkuba aad hesheen milayhaa labalaabkeed aad hesheen beder ayaad ku hesheen qultum ma waxaad dhahaysaan annaa xaggeenuu ka yimid haadaa dhibkani qul waxaa tidhaahdaa huwa dhibka min cindi anfusikum naftiinna agteeduu ka yimid idinkaa sabab buu ahaa ina allaha alla qadiirun wuu karaya calaa kulli shayin wax kastuu karaya wamaa wixii asaabakum idinku dhacay yowma maalinkii iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labada ciidan maalinkii ay kulmeen dhibkii idinku dhacay fabiidni illaahi ilaah idankii iyo fasixii ayuu ahaa qadar rabbi buu ahaa iyo waliyaclama rabbi inuu ogaado almu'miniina qolada mu'miniinta dhabta inuu ogaado iyo waliyaclama inuu ogaado aladiina qoladii naafaquu munaafiqiinta noqday oo waqiila yidhi lahum qaatiluu waqiila loo yidhi lahum qolada tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiiliillaahi jidka alla ku dagaalama haddii aadan jid alla ku dagaalamayninna aw idfacuu madiina difaaca maadaama carruurtii ay idiin taallo qaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu haddii aan garanayno qitaalan wax dagaal la yidhaahda inuu jiro latabacnaakum waan idin raaci lahayn hum qoladaasi aqrabu kuwo dhowaan badan weeye lilkufri gaalnimay u dhow liidhaari kufri waaye ewelba gaalay ahaayeen gaalnimadii inay si toosa u muujistaan ayay u dhow yihiin yowmaidin maalinka minhum naftooda ayna ka dhow yihiin liliimaani iimaan bayna uga dhow yihiin yacni iimaan inay muujistaan iyo gaalnimo inay muujistaan maanta gaalnimo inay muujistaan ayay u dhow yihiin yaquuluuna waxay leeyihiin biafwaahihim afkooda waxay ku sheegayaan maa shay laysa aan ahayn fii quluubihim qalbigooda mid ku sugan mu'minnimo ay sheeganayaan intaa in la dhanoo iimaana qalbiga kagama jiro wallaahu alle aclamu aad buu u yaqaanaa bimaa waxa yaktumuuna ay qarinayaan aladiina qoladii weeye qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahooda waxay ku yidhaahdeen diintay walaalo ku ahaayeen oo gaalay isla ahaayeen ama nasab bay walaalo ku yihiin oo qole ay nasab walaalo ku yihiin laakiin mu'miniin rasmi oo jihaadka lagu dilay yaa waxay leeyihiin haddii ay annagu naga ta'amar qaadan lahaayeen meeshaa laguma dileen aladiina qoladii weeye qaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaalahooda walxaal qacaduu ay ka fadhiisteen dagaalka ayagu qolada hadlaysaa dagaalka ka fadhiisatay oo madiine iska joogtay waxay yidhaahdeen low ataacuunaa haddii ayna yeeli lahaayeen maa qutiluu lama laayeen qul waxaad ku tidhaahdaa fadra uu ka reeba can anfusikum naftiinna almowta dhimasho ka reeba in kuntum haddii aad tihiin weeyo saadiqiina kuwa run sheegayo walaa taxsabanna ninowna ha u malaynin aladiina qolada qutiluu lagu laayey fii sabiilillaahi jidka alle lagu laayey amwaatan kuwa dhintay inay yihiin bal axyaaun bal hum qoladaasi axyaaun kuwa nool wey yurzaquuna waa la quudini cinda rabbihim rabbigooda agti ayaa lagu quudini farixiina xaal ay yihiin kuwa faraxsan ayaa la quudini bimaa wixii aataahum ullaahu alle uu siiyey min fadlihi ixsaankiisa xaal uu yahay wayastabshiruuna way bishaaraysanayaan biladiina kiibay ku bishaaraysanayaan qoladii ayay u bishaaraysanayaan lam yalxaquu aan soo gaarin bihim ayaga aan soo gaarin min khalfihim gadaashooda xaal ay ku sugan yihiin waxay ugu bishaaraysanayaan allaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda inayan ahayn walaa hum ayagu yaxzanuuna kuwa murugoonayana ayan ahayn yastabshiruuna way bishaaraysanayaan binicmatin nicmay ku bishaaraysanayaan nicmada oo min allaahi alle xaggii ka ahaatay iyo wa fadlin ixsaan rabbi wa anna allaaha alle laa yudiicu lumin maayo ajra almu'miniina mu'miniin ajirkooda ma luminayo aladiina mu'miniintii istajaabuu aqbalay lilaahi allay aqbaleen iyo warasuuli rasuulkay aqbaleen min bacdi maa asaabahum inta uu ku dhacay kadib alqarxu dhaawac liladiina qoladii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey minhum mu'miniinta xaal uu ka mid yahay waataqow allahoodana ka cabsaday ajrun abaal cadiimun ee weyn aladiina qoladii weeye qaala lahum ay ku yidhaahdeen annaasu dadkaa waxay ku yidhaahdeen ina annaasa dadka qad jamacuu way kulmeen lakum liqitaalikum dagaalkiinna ayay u kulmeene fakhshowhum cabsada fazaadahum hadalkaa wuxuu u kordhiyey u siyaadiyey iimaanan mu'minnimo wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbunaa kan nugu filan allaahu alla weeye wa nicma alla wanaag badanaa alwakiilu mid la tala saartaana wanaag badanaa fanqalabuu way noqdeen binicmatin nicmay la noqdeen nicmada oo min allaahi ilaa xaggii ka ahaatay iyo wa fadlin ixsaan ayay la noqdeen lam yamsashum uusan taabanin suu'un wax xumaana watabacuu waxay raaceen ridwaan allaahi ilaah raalli ahaanshii ayay raaceen wallaahu alle duu fadlin ixsaan midu saaxiiba weeye ixsaanka oo cadiimin weyn inamaa daalikum kan sidaa u hadlaya ashaydaanu shaydaan weeye yukhawifu wuu cabsigelini owliyaa'ahu dadkiisuu cabsigelini falaa takhaafuuhum ha ka cabsanine wakhaafuunii aniga iga baqa in kuntum mu'miniina mu'miniin haddii aad tihiin ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala jihaad haddii la galo laba arrimood mid unbaa dhacaya labada arrimood shaksi walba goonni ahaantii wey ruuxaa in lagu dilo jihaadka iyo inaan lagu dilin dhaawacba ha soo gaaro haddii la doone labadaa midun wey labadii qoleba rabbi waa ammaanaya subxaanahu wa tacaala ilaah dartii baa haddii loo jihaaday wa khaasatan uxud weeye waxaan ka hadlaynay ilaah wuxuu leeyahay ciddii lagu dilay jihaad oo dagaal ilaah dartii inta ay u galeen jihaad xaq e galay isla markaana jihaadkaa lagu dilay way dhinteen haba dhihina sideedaba adduunyo in la isku sii dhejiyo la jeclaado waxaa keena dee dhimashadan iyo ruuxdan la waaynayo iyo dee meesha aad ku hoyanayood war ka haynin iyo waxyaabahaasi adduunyo waa laisugu dhejinayaa waxaa kaloo laisugu dhejina waxa aad la kulmi doontooda war ka haynin ilaah labadii arrimoodba wuu baabi'inayaa wuxuu leeyahay dhimashadan ee ruuxii jihaad lagu dilo dhimashadan aad ka baqaysaanee baaba'a meesha ma taalo qoladaasi way dhinteen haba dhihina waa nool yihiin ilaah agti ayay ku nool yihiin oo sidee u nool yihiin soo kuwa nafta ka baxday ee la aasay ruux nool miyaa la aasi lahaa ruux nool miyaa islaamtiisa la dumaani lahaa ee la guursan lahaa ruux nool miyaa xoolihiisa la dhaxli lahaa soo kuwan dhintay inay dhinteen shaki kama joogo oo qutiluu ilaah baaba le waa la dilale ee laakiin dhimashada dhimashadana caadiga ehe la yaqaana way ka bedelan tahay dhimasha annaga mid bay noo tahay oo ruuxa ruuxdiisa iyo jasadkiisa in la kala siibo un oo keliyay noo tahay laakiin ilaah agtiisa dhimashadu way qaybsan tahay mana isu dhow sida noloshaba ay u qaybsan tahay nolosha waxaa jira ruux nool laakiin xis iyo caqli iyo garasho midnama aan haynin xayawaanka lamid a ruux nool oo dhib iyo rafaad iyo xanuun iyo dhibaato ku nool ayaa jira ruux nool oo raaxo iyo wanaag ku nool ayaa jira noloshii waa qaybsan tahay qiyaamana sidaa weeye iyo dhimashadu dhimashada qoladan ay dhimanayaan waa dhimasha waxay tegayaan nolol ka wanaagsan noloshan adduunyada laisku dhejinaye la jecel yahay aada iyo aada uga wanaagsan boqolkiiba boqol ka wanaagsan waayo in wax la cuno sideedaba adduunyada waxaa laga siman yahay xataa maalaayacqilka waxaan caqliga lahayd iyo bini aadamka isku wada dar waxay ka siman yihiin laba arrimood inay raadinayaan wax alla wixii nooloo dhan labada arrimood ay raadinayaan labadii arrimood unbaa waxay yihiin laisku khilaafsan yahay oo keli ah maxay tahay awalan ruuxan ee raaxa ruuxii ah inuu helo yacnii naftiisa raaxa inuu u helo kow raaxo jasadna inuu helo labada arrimood ayuu ruuxa raadinaya wuxuuna ka cararayaa labadaa arrimood laba ka soo horjeedo dhibaato jasad iyo dhibaato ruux inay ku dhacdana wuu ka cararaya keliya waxaa laisku khilaafsan yahay shaygani waa raaxo jasadka iyo ruuxda ah iyo ma ahee raaxo jasad iyo raaxo ruux ma ahay dhibaataa ka dambaysa waxaa la isku khilaafsan yahay intaa ah haddaba qoladani raaxadii wixii naf lahaayoo dhan uu raadinayay helayaan raaxadaasoo raaxo jasada waxbay cunayaan ilaah agtiisay ku raaxay wax ku cunayaan ilaah bay wehel u yihiin ayagii dhexdoodaa wehel isu ahoo iswaraysanayaayo isa ziyaaranayayo iska warqaba raaxo ruux bay helayaano khoof iyo cabsi iyo waxaasoo dhan aamin bay ka noqonayaan way faraxsan yihiin way bishaaraysanayaan intaa in la dhano murug iyo dhibaato iyo qaxadna ma dareemayaan labadii arrimoodee cidda nooloo dhan ay raadinaysa ayay helayaan labadii arrimoodee cidda nooloo dhan ay ka cararaysana waa ka badbaadayaan mar hadday sida tahay dhimashadooda dhimasho caadi ma ah bal noloshii caadiga ahayd ee la yaqaanay ka sarraysa noloshooda qiyaama umana dhowo waana raaxaysanayaan marka waxa la helayo jihaadku dhimashadiisa taawi haddii aan la dhimanin ee la noolaadee muxuu ahaa ciddii noolaato jihaad inta ay gasho ha adkaato ama ha laga adkaado ayaguna dembi dhaaf iyo bishaare iyo waxay leeyihiin ilaah agtiisa oo raxmad ay ka helayaan wa khaasatan qoladii reer uxud buu si gaar ahaanay rabbi uu ammaanayaayo uxud maalinkii lagu dagaalamay isla mar sabti bay ahayd lagana soo noqday maalinkii xigee axadda ahayd ayaa rasuulka wuxuu maqlay calayhi salaatu wasalaam oo soo gaaray ciidankii carabta ee abi sufyaan uu hogaaminayey uxud ka dagaalgalay ee islamarkaa noqday inay tashadeen oy ku tashadeen aan noqon war qoladii waxba kama aanan qabanine waxoogaa unbaan ka laynay rasuulkii waa nool yahay raggii waa weynaayo o dhan waa nool yihiin hadday is uruursanayaane maxaan qabannay nimankii aan ku noqonnay aan soo jirrid goyno arrinkaasaa soo gaaray amar wuxuu ku bixiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax alla wixii shalay ka dagaalgalay uxud sakaraad hadduu yahay xataa inuusan harin ruux inuusan ka harin ruuxa sakaraadka ee dhaawaca ahee nafta ay hayso waa inuuna raaca laazim ma hari karo cid aan shalay uxud ka dagaalgelinna wuxuu doonaaba ha noqdeena raaci maayo amarkaasuu siiyey nama raacaysaan ciddii shalayba uxud aan nagala qaybgelin ciddii uxud ka qayb gashayna hadduu sii dhimanayana ma haraya uuna raaci waa yahay amarkaas rasuulka uu bixiyey ay qaateen ayagoo sakaraadoo dhaawacanoo dhibaatada ka muuqata iyo gaajada iyo qaxarka iyo shalay dagaalkii ay galeen iyo dhaawicii iyo ka muuqda rasuulka warkiisa ay ka hormariyeen way raaceen haddii ay raaceen rabbi wuxuu isugu daray saddex arrimood awalan qoladii inay soo noqdaan ku tashanaya rucbi iyo argagax ayuu ku riday waa annagii soo marnay sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba argagax ayuu ku riday horta waa cararay noqodkii uma suuroobin ayagii intaa in la dhanoo dhibaato e ma ayan soo gaarin asxaabti meeshii loo filayey inay imaanayaan ayay tageen halkiibay degeen maalmo joogeen iyo habeenno si nabaday uga soo noqdeen rabbi raxmadiisa iyo dembi dhaafkiisiina way heleen ee arrimahaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala ku ammaanaya waxaa jiri markii ay baxayeen ayaa abi sufyaan wuxuu sameeyey nin buu soo diray nucaym la dhihi jiri wuxuu yidhi orod u tag orodii markii ay ku tashadeen weeye waxba yaanan dagaalamina iska tagno oo rucbigii ergega qalbiga looga ridi waxaad ku tiraahdaa qoladii u tag maxamed iye war carabtii oo dhan abi sufyaan intuu wata mooye inteedaa kusoo darsantay wax alla wixii cadow idiin ahayoo dhan duulaan bay idinku soo yihiin ha bixina nimayo madiinadiinna iska jooga si qolada baqday rasuulka iyo qoladiisa ay u noqoto sidaasay doonayeen ilaah wuxuu leeyahay qoladaasi horta ninkaa horta sidaa idinla hadlaya shaytaan waay waa yahay waayo camal shaytaan buu fuleeyay ilaa shayaatiintu labay u qaybsantaa shayaaiin alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli buu ilaah leeyahay shaytaan weeye qolada asaga ku xiran ee ka amar qaadato sidiisa u dhaqmata ayuuna cabsigeliyaa ee idinku dheg bilig ha u siinina ha baqiina ilaah keli ka baqa warkiisana ha dhegaysanina sidaa ayuu amar ku siiye walaa taxsabanna ha u malaynin aladiina qoladii qutiluu lagu laayay fii sabiili illaahi jidka alle lagu laayay amwaatan kuwa dhintay bal axyaaun way nool yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtii ayay ku nool yihiin nolol rabbi uu yaqaano yursaquuna waa la quudinayaa cuntay cunayaan farxiina xaal ay yihiin kuwa faraxsan bimaa shay bay ku faraxsan yihiin aataahum ullahu ilaah uu siiyey shahaadadii ka soo bilow shahaadada waxyaabihii ay ku heleen oo ikraamka iyo sharafta iyo meesha ay ku nool yihiin ah yay ku faraxsan yihiin wayastabshiruuna way bishaaraysanayaan biladiina lam yalxaquu bihi min khalfi ayagu way dhinteen qolo mu'miniin oo waxay jiray garabka ay isku hayeen oo dagaalka ay wada galeen isla markaana aan soo dhimanin qoladaa laftooda waxay ugu bishaaraysanayaan inay ayaguna ka daba imaan doonaan lajaze iyo lacamal noqon doonaan jihaad lagu dili doono ama jihaad haddii aan lagu dilinna ayagoo naftooda iyo doonitaankooda jihaad uu ku xihan yahay ay soo dhiman doonaan shuhadana sidaa ay ku noqon doonaan muxuu ahaa ka daba imaan doonaan ciddii gadaashooda la soo dilo lafteeda ka daba timaado waa u bishaaraynayaanoo meeshay uga soo horreeyeen iyo wanaaggeeda ay u sheegayaan wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan biladiina qoladii lam yalxaquu aan soo haleelin bihim ayaga aan ka daba imaanin min khalfihim gadaashooda xaal ay ku sugan yihiin waxay ugu bishaaraysanayaan allah khawfun wax cabsiya calayhim dushooda inayan ahayn walaa hum ayagu yaxzanuuna ayan murugoonaynin yastabshiruuna way bishaaraysanayaan binicmatin nicmay ku bishaaraysanayaan nicmada oo min allaahi ilah xaggii ka ahaatay iyo wa fadlin ixsaan rabbi uu siiyey وأن الله الله لا يضيع مبا لميو أجر المؤمنين مؤمنين تأبالك وذا لميو الذين مؤمنين استجابوا أقبلي لله الله يو الرسول رسولك كأبرقاتين من بعد ما أصابهم مركو كل عي كذب القرح ناوع مركو كل عي دباته للذين قلدي وحاو سقناري أحسنوا وناق سميين منهم مؤمنين تحالوا كمديهي واتقوا الله ذا كعبسد أجر أبال عظيم أيوي الذين قلدي ويا قال اي كو يراهدين لهم قلدا الناس ددكا waxay ku yiraahdeen nucaym in la yiraahdo in الناس ددكا in الناس waxa loo jeedaa qoladii carabta abi sufyaan uu hogaaminay in الناس qaaladii qad jama'u way kulmeen lakum liqitaalikum dagaalkiina isu urursadeen ee fakhshawhum absara saasi ku yahay fakhshawhum ka absara fazaadahum hadalka wuxuu u ziyaadiyay mu'miniinta iimaanan mu'minnimo u sii ziyaadiyay oo nasriga rabbi inay helayaan ayuusan shaki ka qabanin وقالوا waxay yiraahdeen hasbuna kan nagu filan allahu alla way allah nagu filan wa ni'ma alla wanaag badana al wakiilu min la tala saarto wanaag badana alla weeye fanqalabu way noqdeen binicmati nicmay la noqdeen nicmada oo min allahi alla xaggii ka ahaatay iyo wa fadlin ixsaan rabbi ayay la noqdeen lam yamsashum muusa taabanin suu'un wax xumaanay haba yaraade watabacuu qolada waxay raaceen ridwaan allahi ilaah raalli ahaanshii ayay raaceen والله ألنا ذو فضل إحسان من صاحبه ويا عظيم أوي إنما ذلكم كنا سلا إذن لحظ لي الشيطان شيطان وي يخوف الشيطان كوف عبس الجليني أولياؤه قلدي سو عبس الجليني فلا تخافوهم هكا عبسنينا قلدي الشيطان كي يقلدي سمينا هكا بقينا وخافوني يعني يا عبسد إن كنتم هدياتين ويا مؤمنين مؤمنين هدياتين ولا يحزنك رسول الله ينكم مرجليني الذين قلدا يصارعون دغدغي في الكفر قال لماذا دحديده ku degdegay yayan ku murgelin waayo innahum qolada la yadurullaha ilah ku dhibi karin maayaan shay aan waxba yuridullahu alla wuxuu doonayaa alla yajcala inuu sad u yeelin lahum qoladaasi hadan wax nasiiba fil aakhirati aakhira dhaxdeeda walahum qolada waxa u sugan cadaabun cadaabku cadiimun weyn إن الذين قلدي اشتروا إبسدي الكفر قال لما بالإيمان إيمان كو إبسدي lan yaduru llaha ilaah ku dhibi maayaan shay-an waxba walahum qolada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabku wa aliimun kulul ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala rasuul allow qoladan caasigaroobay gaalnimada cidda muujisatay iyo munaafiqiin labadaba isku dar wax ay kaa tari karaan iyo wax ay ku yeeli karaan lama arko intaa in la dhan kuma gaarsiin karayaan adduunye makriga iyo dhagarta ay maleegayaan ayaga ayaa ku dhacaya dhibaatada naftooda ayay ku dhici walaa yaxiiqu lmakruus sayu ilaa biahlihi qiyaamana dee ayagaa laga abaalinaya cadaab adag bay leeyihiin qolo kastoo khayaano samaysana jazahaas ayaa u yaalla iyo goodiga walaa yaxsunka yayan ku murugelinin rasuul allow aladiina qoladii yusaaricuuna degdegayey fi lkufri gaalnimada dhexdeeda ku degdegayey innahum qoladaa lan yadurullaaha ilaah ku dhibi kari maayaan shay-an waxba yuriidu allaahu alla wuxuu doonayaa anlaa yajcala inuusan u yeelin lahum qoladaa xadan wax nasiib iyo dheefa fi laakhirati aakhira inayan dheef helin buu doonaya walahum qolada waxaa u sugan cadaabun cadaabku oo cadiimun weyn ina aladiina qoladii ishtarow iibsaday alkufra gaalnimo biliimaani iimaan ku iibsaday lan yaduru llaaha ilaah dhibi maayaan shay-an waxba ku dhibi maayaan walahum qolada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabku oo aliimun kulul walaa yaxsabanna yayan malayni aladiina qoladii kafaruu gaaloobay annamaa shayga numlii annamaa numlii sugidda aan u sugayno lahum ayaga khayrun wanaag inuu u yahay lianfusihim naftooda wanaag inuu u yahay yay u malayni inamaa numlii waa u sugaynaa lahum qolada liyasdaaduu inay badsadaan isman dembi walahum qolada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabka oo muhiinun sharafta ka qaadayo ilah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala qolada caasigaroobay amarka rabbina diiday ee gaaloobay soo kuwan adduunyada ku raaxaysanayo nicam iyo wanaag iyo sancooyin iyo masaanic iyo laga buuxiyey ilaah wuxuu leeyahay waxyaabahan adduunyada lagu siinayo weligaa ha u malaynin wanaag inuu u yahay khayr inuu u yahay weligaa ha u malaynin allay leehay imhaal buu u yahaye ihmaal uma aha macnaha waa arrin lagu lugoynayo lagu sabsabayo lagu sii fogeynayo dembiga loogu badinayo weeyaanee wax wanaage inuu u yahay adduunyo iyo aakhara midnaba ha u malaynin sababkana waxa weeye nicamtan faraha badanee loo galayay ku nicmaysanayaan iyo xumaantan faraha badan ay ku abaalinayaan gaalnimadii ay samaynayeen maceeda dembi kale ayuu u yahay cadaabka loogu laablaabi jazaha xun ayaa ku badani he xumaan bay u tahay wanaagu ma aha ninka hadduu kaafir yahay isla markaana faqiir yahayee liito dhibaato kalena uusan wadine gaalnimadaa keli mooye wax muslimiinta iyo diinta islaamka dhib uu ku wadaa ayan jirin iyo ninka gaalnimada ku daray xumaan kale xumaantaasi noocay doontaabaa ha noqoto muslimiin uu dhibo diin uu dhibo zina khayr darri kale ku sii daraa dee labada ruux ma cadaabsinna cadaabkooda isuba dhowa zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi bimaa kaanuu yufsiduun buu rabbi leeyahay cadaabkii gaalnimadan ku cadaabayna cadaab kale aan ugu daray xaggee ka yimid cadaabka kale bimaa kaanuu yufsiduuna fasaadkaay sameeyeen marka qoladan nicantan inta loo galay isla markaana fasaad ay ku samaynayaan ay ku shukrinaynin cadaabkoodii ayuu cadaab ku siyaadinayaaye nicmo inuu u yahay weligaa ha u malaynin waka walaa yaxsabanna yayan malaynin aladiina qoladii kafaruu gaaloobay annamaa numli maadow masdariye wey annamaa numli anna imlaa'anaa sugidaanada lahum qolada aan u sugayno oo aanan soo qabanayninee adduunyadii aanan ka qaadaynin oo dhibaato aanan ku ridaynin khayrun khayr inuu u yahay yayan u malaynin lianfusihim naftooda khayr inuu u yahay inamaa numlii waa u sugaynaa lahum qolada liyasdaaduu inay badsadaan darteeda iman dembi inay badsadaan walahum qolada waxaa u sugan cadaabun cadaabka oo muhiinun sharafta ka qaadi doono maa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyadara lmu'miniina mu'miniinta mid uga tegaya calaa maa waxa antum idinku calayhi dushii aad ku sugan tihiin xataa yamiiza alkhabiisa kan xun inta uu ka saaraya min alayibi kan wanaagsan wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyulicakum mid idin tusinaya cala alghayibi waxa maqan walaakin allaha allah yejtabii doorani min rusulihi rusushiisa xaal uu ka mid yahay man yashaau cidda uu doono fa aaminuu rumeeya billaahi alla iyo wa rusulihi rusushiisa rumeeya wain tu'minuu haddii aad rumaysaan oo watattaquu allihiinna aad ka cabsataan falakum idinku ayuu idiin sugnaaday ajrun abaal cadiimun ay weyn ilah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa tacaala sideedaba bani aadamka sida uu isu dhex yaallo oo qolada mu'miniinta khaaliska iyo qolada afka baarkiisa mu'minnimada ka sheegana iyo qolada fasaadka wado iyo qolada eh, khayrka wado aan la kala garanaynin ee la isku dhex jiraa inuu ilaah sidaa idinku daayinaya weligin ha umalaynin weligin ilaah waa idin kala saaraya oo sidee u kala saaraya alle cidda fasaadka wado miyuu ilaah calaamad gaar ahaaneed u yeeli mu'miniinta miyuu tusinayaayo hebel intuu u magacaabo hebel iyo hebel iyo hebel fasaad bay wadaan hebel iyo hebel iyo hebel mu'miniinta wanaagsan weeye masaasuu leeyahay may taa dhici mayso ma kaana- wamaa kaana allahu liyudlicakum cala algeyb wax geyba ilaah idiin tusi maayo subxaanahu watacaala arrin qalbiga ku jira ee qarsoone geyba ilaah idinma tusayo ee waaya sidee ku kala saarayaa rabbi dee ilaah rasuul buu soo diri rasuul haddii uu soo dirana rasuulka awaamir ayuu bixinaya awaamirtaa cidda qaadato mu'miniintii rasmiga ahayd wey cidda garab martaana dee mujrimiintii fasaadka wada weeye qaabkaasuu rabbi ku kala saaraya ee ilaah kuma kala saarayo inuu qeybka idin tusee idin ogeysiiyo ilaah kuma kala saarayo arrinkaasi ilaah wuxuu ku caddaynaya dadka sheeganaya qeybka inay wax ka og yihiin hebel baa xun iyo hebel baa sanna ee dadka ku kala calaamaynaya baadil iyo been bay ku jiraan wax jiraana ma aha ilaahna qeybkiisa cidaan rasuul ahayn uma sheego oo ilaah subxaanahu wa tacaala haybaadkiisa isaga khaaska uu la yahay qayb ka mid ee rusushu u sheegaa cid aan rasuul ahaynna qeybkiisa uma sheego rasuulla qeybkii loo sheegay ummadoo dhan uu u sheegaa cid gaar ahaaneed si gaar ahaaneed uguma qariyo hebelow he qaybkaas adiga kuu sheegee khaasa kuu ahaado rasuul calayhi salaatu wasalaam ma yidhahdo waayo diinta loo soo dhiibayba waa diin dadka u wada dhexaysee diin cid gaar ahaaneed lagu khasisaya ma aha maa kaana allaahu ilaah ma uusan ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta mid oga tegaya calaa maa waxa antum idinku calayhi dushiisa aad ku sugantihiin isku dhex jirkan aad ku sugantihiin idinkaga tegi maayo xataa yamiiza ilaa uu ka sooco alkhabiisa kan xun min aayibi ruuxa wanaagsan ilaa uu ka sooco ruuxa fasaadka wado ruuxa islaaxa wado ilaa uu ka sooco kaafirka mu'minka ilaa uu ka sooco mujrimka mutiica ilaa uu ka sooco wamaa kaana allaahu ilaah ma uusan ahaanin liyulicakum mid idin tusinaya cala algeybi qeybka idinma daalacsiinayo marka wuu idin kala saari uu leeyahay rabbi subxaanahu watacaala qeybka inuu idin tusinaya ma aha walaakina allaha alla yejtabii wuu doorani min rusulihi rusushiisa xaal uu ka mid yahay man ruuxii yashaau uu dooro ciddaa markuu soo doorto yay qaarna raacayaan qaarna diidayaan halkaas ku kala saari fa aaminuu idinku rumeeya billaahi alla iyo wa rusulihi rusushiisa rumeeya wain tu'minuu haddii aw rumaysaanoo watattaquu alla aad ka cabsataan falakum waxaa idiin sugnaaday ajrun abaal cadiimun ee weyn walaa yaxsabanna yayan malayni aladiina wixii yabkhaluuna bakheelayey bimaa wixii aataahum ullahu alle uu siiyey ku bakheelayey min fadlihi ixsaankiisa xaal uu yahay huwa bukhligaasi khayran mid u fiican lahum ayaga u fiican yayan u malayni bal huwa bukhligaa sharun shar weeye lahum ayaguu shar u yahay sayuطawaquuna waxaa luqunta loo gelin doonaa yowma maa wixii bakhiiluu ay bakheeleen bihi maaga ay ku bakheeleen yowma alqiyaamati maalinka qiyaama luqunta loo gelini walilaahi ilaah ayuu u sugnaaday miiraahu samaawaati cirarka iyo waalardi dhulalka dhaxalkooda wallaahu allana khabiirun aad buu u yaqaanaa bimaa waxaa tacmaluuna aad samaynaysaan ilah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala cidda xoole intuu rabbi siiyey xoolaha xaqoodii aan ka saarin xaqii lagu lahaa zakadii kama ayan bixinin waajibaad kalea xaqa lagu leeyahay xoolaha lagu leeyahay waajibaadkii kale ay aan ka bixinoo reerka nafaqadiisaba ay ka mid tahay xoolaha ku bakheelay bukhligaa iyo xoolahaas ay bukhliga ku badinayaan khayr inay u tahay weligood yayan u malayni weligood wallay shar buu u yahay buu leeya rabbi subxaanahu watacaala sababka shar uu ugu yahayna rabbi waa caddeeyey xoolihii oo cadaab laga dhigay ayaa qiyaamo luqunta loo gelin doona luqunta ayaa sida kuusha oo kale loogu gelini xoolihii oo cadaaba laasimayaan weligiina inuu ka fakadaa ayan dhici karin sideedana waxaa jira xoolaha rabbi uu ku siiyey isla markaana bixi uu ku leeyahay wax isaga uu leeyahay wey isagaa wixiisa xoogaa kaa siiyey isagaana weliba siisma rasmi ee maaha waa wadiica ammaana wey laguu dhiibtay war xoogaagan bal hay hay soo maaha hay intaa ka bixi waxaa isweydiinaa welilaahi almathalu laclaa nin hadduu xoolo kuu dhiibto lacaguu kuu dhiibtay markaasuu ku yidhay hebel markuu kuu yimaado intaa ka sii inaad ku bakayshood diiddo aad tidhaahdo hebel wax ka sii waaba la yira laakiin ku siin maayo xaq ma u leedahay maya xaq uma lihid mana dhici karto haddii xoolihii welilaahi almathalu laclaa xoolahan allah iskale allahna kuu dhiibay war inta badan adiga intifaacsu ku yidhi inta badan adiga ku dhaqana intifaacso waxoogaa yar hebel ka sii kaa miskiinka ah in yar ka sii walaalkaa inaad diiddo de waa caqlixumo iyo liidinaan ammaanada ruu axadkii kugu ammaanaystay ee xoolihii ninkii uu dardaarmay eed u diiday ayay la macno tahay caqlixumo weeyaan qiyaamana cadaab bay ku tahay oo qoorta ayaa lagugu mari doonaa iyadoo cadaaba arrinkaasu rabbi caddaynaya subxaanahu wa tacaala walaa yaxsabanna afcaashii labada mafcuul qaadan jirtuu ka mid yahay oo min baabi danna aladiina yabkhaluunada waa faacilkii iyo siladiisii khayran huwana waa damiiru lfasli khayran mafcuulu haanigii wey mafcuul awelkaa xadfan wuxuuna noqon lahaa mafcuul awelka buklahum taqdiirtana waxay noqona walaa yaxsabanna yayan u malayni aladiina qolada yabkhaluuna bakheelnimo ku bakheelayey bimaa wixii aataahum ullahu alla uu siiyey ku bakheelayey min fadlihi ilaah ixsaankii xaal uu yahay waxa uu siiyey qoladii ku bakheelayey buklahum bakheelidooda yayan u malaynin huwa bukligaa khayran mid u fiican lahum ayaga u fiican inuu yahay bal huwa bukligaasi sharun shar weeye lahum ayaguu shar u yahay sayudawaquuna waa loo luqungelini maa waxii bakiiluu ay ku bakheeleen bihi maaga yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaa luqunta loo gelini walilaahi ilaah ayuu u sugnaaday miiraahu samaawaati cirarka iyo waalardi dhulalka dhaxalkooda iyo waxa dhex yaalla allah iskale allaana kuu dhiibay bixina asagaa ku leh wallaahu allada khabiirun aad buu og yahay bimaa waxaa tacmaluuna aad samaynaysaan wallahu aclam sal allah wasala